wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dabayle xooggan oo ka jira xeebaha magaalada muqdisho ay sababeen in la waayo doonii dadkii la socday xilli maalmihii lasoo dhaafay dabaylo aad u xoogan laga soo sheegaya xeebaha kalluumaysatada ka jira bati xeebaha magaalada muqdisho ayaa soo sheegaya in la waayay doonii sideed qof oo saarnaa taasoo markii u wardambaysay ku sugnaa xeebaha warshiqa degmada baraabe roble nuur maxamed oo ahanaa quwada ka kalluumaysta xeebaha magaalada muqdisho ayaa sheegay in xilligan ay baddu ka cadsan tahay ayna ku maqan yihiin dhowr qof aan nolol iyo geeri lagu hayn waxaan ka camalna ma jiro yanfacuul linaas macnaha baddii waa macnaha amar ilaahay waa waqtigeed bisha koowaad maadaama lagu jiro aa badda iska kacsan tahay xilliyada sida looga barto macnaha zaa'id sunaami camal baddaan ka dareemaynaa waxyaabahan hadda ka dareemi jiro hore looga dareemay muddooyinkan aan ka dareemaynaa saas darteed marka dhowr qofoodaa badda nooga sii maqan taasna waxaan leenahay idaacadaha iyo maarata cid lalaala iyo cid isku dayi korta inay isku dayaan qaar waxaa laga sheegay jasiiradda maalto meeshaasay macnaha wax baasaboor iyo waxna cid u sameeyaysan isa jirin annagana dadkoodina aysan wada hadal la geli karin ilaa iyo dhowr qofooda istimaanada hadda la soo sheegay maalin saddexaad wallaahi ilaa sagaal doonaan ka warqabaa inta warshiq iyo ka dhacaysa baraawe warshiq iyo baraawe inta ka dhacaysa intaan ka warqaba sagaal doonaa gadoontay laba iyo toban qofood waa ka soo badbaaday siddeed qofoodna waa ku maqan tahay qaarna jasiiradda maalta ay ka dhaceen qaarna soomaaliya ka soo dhaceen kismaayo qaaraa ka dhacay qaar ilaa ka dooman kalaa qaar helay qaarba si ay ku soo badbaadeen wuxuu sidoo kale nuur ka warmay noocyada dabeelaha ka kacbadda iyo xilliyada ay ku soo aadaan dabaylaha la yidhahdo waa iisibka la yidhahdo dabaylaha iisibka la yidhahdo bisha koowaada lagu jiro dabaylaha iisibka la yidhahdo bilaabaday ilaa iyo bisha koowaad ilaa bisha labaad xawaalo qodob bikaalweyn istaaqfurlow dabaylaha saasay isugu soo xigi doonaan sida looga bartay oo hore u arki jirnay marka saas darteed waxaan u maleeyaa macnaha bisha bisha labaad dhammaadkeeda macnaha inay dabaylaha macnaha noo shishanay doonaan haddii alla yidhaahdo markaasna kalluunka aan ka faa'iidaysan doono haddii ilaa yidhaahdo saasaan jeclaan si kastaba ahaatee waxaa marar badan xeebaha magaalada muqdisho ee deegaanada u dhow ku soo badanaya dadka kalluumaysatada ee lagu weynaya xeebaha iyagii iyo doomihii ay wateen